waxaan u noqonaynaa dhinaca kaleeto weli waynu waxaynu ku jiraa doodeennii ahayd gurgurka waxyaabaha ka mida oo laga hadlay haddaa waxaa daahir innagoo weli doodeena sii wadanna oo saddexdatan erey dhowrkan erey oo layaa magaad iyo muleen iyo gurgur iyo agab si fiican loo kala saaray ayaa gurgurka waxaan dib ugu sii noqonayaa erey uu sheegay kakburaare oo yidhi ubo oo uu ku daray waxyaabaha subaga lagu kaydsado ama subaga lagu lagu shibto marka ubada waxaan anigu u aqaanaa kolba laba waxyaabood ubo wees iyo uba subag uba weestu waa la tolay oo waa la tolaa oo waxaa laga tolaa waxaa la yidhahdaa ama argeeg ama qabaa laga tolaa ama waa la qoraa ubada la yidhaahdo subagu labay noqotaa annagu waxaan u naqaanaa xoogaa waa ka gadisanahay anigu oo waxaan u aqaanaa quluc ayaan u aqaan qulucdu waxay noo qaybsantaa weesana way noo gashaa subagana waan ku dhiganaa haddaba waxaan warka ku wareejinayaa maryan oo iyaduna arrintaas dood ka qabta oo ogaal dheeraada u leh oo maanta shirkaa nagala soo qayb gashay ama dooddaa nagala soo qayb gashay bal maryan iyo adiguna saad u arkayso ubada
sida la ogsoon yahay gobollada soomaaliya mid walbaa wuxuu leeyahay hiddo iyo dhaqamo isaga u gooni ah iyo siyaalo gooniyuhu ereyada qalabka uu ku dhaqmo uu u magacaabo iyo kuwa ka wada dhexeeya oo gobol gobolba gobolka kale gobolladoo dhan ay ku wada dhaqmaan ama u wada yaqaaneen magac ay u wada yaqaaneen haddii aynu soo qaadano ereyga la yidhaahdo ubbo ubbo annagu waxaan u naqaanaa mudug iyo inta la halmaasha midda lagu weesaysto taasoo ama ay noqon karto mid laga tolay qabo ama laga toolay argey marka ubbo aan nidhaahno waxay ula jeednaa mid lagu weesaysta keliya ee ulama jeedno mid wax lagu dhigaalsado ama subag ha ahaato ama hilib ha ahaato ama nooc kasta oo dhigaalaba aan gelin waxa suurowda inaan qaldanahay waxa suurowda inaan muxuu ahaa aan halmaansanahay ahy marka haddii antaa aan ku gafo waa layga raalli ahaanhaya marka ubbo annaga taa ayaan u naqaanaa waxa soo raacda tabad maxaa wax lagu shubto reer miyigu ay ku kaadsadaan subaga hilibka iyo wixii ama miro maaragtay mararka qaarkood lagu kaydiyo waxaan u naqaanaa tabad tabadaasoo wax u kala baxda oo waxa weye waxay ka samaysan tahay saan ama ha ahaato iyagoo u kala baxa tabad iyo qumbe qumbe qumbe qumbuhu waxa weeye labaduba waa saan midna waa saan geel oo waa qumbaha midna waa saanta ariga ayaa laga sameeya oo waa dabadda labadaasba waxaan u naqaanaa waxaa lagu shubtaa wixii subag iyo wixii la halmaado waxaa kaloo jirta waxa la yidhahda quluc qulucdu waxaa weeye waxay ka samaysan tahay bocor ama bocor baare ha la yidhaahde waxa weeye shay la qoro oo la qalaliyo markay qalasho oo la habeeyo oo la aslo oo la xooleeyo ayaa kadib waxaa lagu shubtaa subaga waa qurux badan tahay waana muxuu ahaa oolana wax badanna waa oo waa ay jirtaa marka taasna waxaan u naqaanaa quluc inkastoo dadka qaarka iyada ay taa u yaqaaneen ubo annagu waxaan taa u naqaanaa quluc marka intaa oo nooc ayay waxay u kala baxaan waxa subaga lagu shubto oo tabadaha loo yaqaano wax la tolo iyo lama tole wax la qoro iyo wax saana labadaa ayay u kala baxaan ubaduna waxa weeye midda wax lagu lagu waasaysto oo qura ayaan u garanaya warkii waxaan kusii waxaan ku warka waxaan ku wareejinayaa ninka la yidhaahdo cali mudiir cali mudiirow bal adiguna ubada sidaa u taqaanaa bal uga dood
sida maryan u sheegto ubaba haddii la yidhaahdo waxa lagu dukada kaliyahaan u aqaanaa waxaase jirta geedatan bocorkaa mararka qaarkooda in subaga lagu shubto laakiin magacii ubba ma qaadanayso qulucna isla markaasna waxaan u naqaanaa tan lagu dukado uun oo weliba wadaadada ayaa haysta xataa ninka kaleeto oo aan dukanin marka uu iska wato uu biyo ku shubanaayo magacaas xataa qaadan mayso inkasta hoy tahay qaadan mayso ubbo iyo quluc midda lagu dukada keliya weeye haddii wax kale loo isticmaalo xataa ubbada iyo qu- iyo qulucda waa ka baxaysaa laakiin waxaad moodaa marba haddee magacii yahay wax kastaba loo isticmaalo magaci inay qaadan karto laakiin kolna un anigu waxaan ku raacsanahay maryan midaas ubbo waa waxa lagu dukada qulucna waa midda lagu dukada horta anigu eh, xoogaa aan eh, dha- xaggaa bari waxay u yaqaaneen ubbo way noq labay noqotaa wax la tolay saan markii hore ugu noqday saan markii hore u yidhi wax la tolay ama la qoray ama geedkan la yidhahdo bocorta oo qulucda ah ubbay noqotaa oo mar haddayba eh, ubbo- eh, la- ne- la- la- ay noqoto maaragta lagu weesaysto oo weeso lagu shuboba waxaan u naqaan annagu waxaan dhahnaa wax la yidhaahdo qulucna waa dhahnaa qulucdaydii ubaweesna ii keen ubaweesayda qulucda ah ii keen oo ubbay Dadaa noqonaysaa weysa yidhaahda, Ah.
iyada dhanba.
ay dhahaan marka waxaan ku celinayaa ninka la yidhahdo dhega weyne dhega weynow adigu maxaad odhan lahay
anigu ubbo haddii laga hadlo waxaan u aqaan weysada marka weysaan weysana waa la yidhaha ubbana waa la yidhaha argeeg iyo qabo iyo geed anagoo xaggayga dhirtana waa laga qoraa fur baa loo yeelaa kan sanaci waa qoraa marka ubbaa la yidhaahdo ubba haddaad maqasho waa ubba weyso waa tii markii hore ina cabdillahi xasan iyo cali isugu gabeeyey ubba weyse waa kugu arka cagab salaadeed ma aynu dhalan raggeena marka isugu gabeeyeen marka tan qulucdee baa markay subaga lagu shubtay weyn tahay baaraanu ahnaa anagu baarana waani ahnaa ubana waani ahnaa marka ubadaas marka ay weynaatay quluc ay ka tagto waxaa la yidhaha baara oo baaraanu u naqaan mar haddii ay yar tahayna tan waxaanu u naqaan ubo ubaweysaanu u naqaan waxaa weliya hadday yarba taho biyoba lagu shubo oo ay ubada xisaaban tahay quluc baanu ahnaa anagu markaa oo waa talabada cugle maaragtay cug yar iyo taasaan qulucnaa anagu mar haddii qulucda dhaaftana u baanu amanaana ama baasaan mana meesxin mana maysa waa dhabna Ah, waxaa jirta eh, marka waynu qaadanaynaa ubana waynu qaadanaynaa qulucna waynu qaadanaynaa Laba iska jira.
Eh, labadu macnoo waynu qaadanaynaa ubana way noqon kadhaayoo waxay noo cadaynaya inay uba la yidhaahdo qulucda la yidhaahdo mar haddii uba weeso la yidhi uba weesadu saddex afar bay u kala baxdaa mid la qoray mid eh, laga eh, argeeg laga sameeyey mid eh, qaban laga sameeyey iyo mid eh, ah iyaduna waxay tahay maaragtay qulucda ah oo qulucda ah oo qoraga qaara bocorta bocorta oo bocorta laga sameeyey annaga bari way ka baxdaa bocortaas geedkaas way baxdaa waa loogu isticmaala ubana waa la yidhahdaa qulucna waa la yidhahdaa marka labada waynu qaadanayna odayaasha tooduna waa anigu waana yidaya tiinina waana yidaya labada waynu qaadanayna aweyba soomaali ahaan iskaga jireen Eh, dhinac kale aan u wareegno aan ka tagno ilaa eryadaas waxaynu u wareegaynaa guriga waxaa la ka wuxuu u kala baxaa magacyo guriga miyigu magacyuu kala yeeshaa waxaa la yidhaahdaa labadaryaale waan gartay waxaa la yidhaahdaa guri buul waan gartay waxaa la yidhaahdaa guri la yidhaahdaa eh, kamaguuraan ama kamaguuraan ama hooso ayaa la yidhaahdaa bal gurigaasu inta uu magac leeyahay iyo qaybaha uu u qaybsamo yani guriga alaabtiisi iyo wixii la saaray baynu ka hadalnay laakiin magacyada gurigaas uu kala leeyahay iyo suu kala yahayna bal gurigaasna fiqi buraabo gurigaas maxaad oran lahay
gurigaa isaga ah soomaalida waxay tidhaahdaa hadalla la kala odhan og eebbana la kala baryi og horta had iyo goor hadalka la leeyahay ee ka soo baxaa dhaqankeena ka soo baxaa wuxuu u badan yahay xagga asluubta markaas misna waxaa misna lagu kala tilmaamaa noocyada hadba uu yahay oo loo dhiso habka loo dhiso dadkuna marka isku dhaqaale maaha midmatel waxaa jira gabadh gaariya oo wanaagsan farahana aada wax uga taqaana reerkooduna aada u ladan yahay ninka qabaana uu ladan yahay gabadhaa waxaynu ka soo qaadnaa gabadh ee, markaas inay gabadh yeelatay gabadhaasu ay guur ee, rabtaa in gabadhii la dhiso laga soo doonay oo lasoo weydiistay markaa reerkii saas u ladnaaday geesuba ka ladnaaday reerkii soo doonayna uu ladan yahay reerkaa gabadhu ay ka dhalatay iyo hooyada dhashaba ay wanaagsan yihiin gaar ahaanna hooyadeed ay qof farahan aada wax uga qabata aada xilkasna u tahay ay ah- ay tahay ee, waxay sii kaydisaa intii gabadh lagu qalabayn lahaa oo dhan oo guri loo dhig lahaa oo dhan bay sii kaydisaa oo waxay tahdaa iyadoo aan la weydiisanba gadaan baa adliga ka buuxay gadaan baa adliga ka buuxay waa intaasoo gabadha lagu weydiistaado oo rag soo doonaaye wax sii kaydi gabadhaa ruuxeeda ay gabadhaasu dhashay gaaridihii iyada ruuxeedu hooyadeed bay kusoo baxdaado oo intaa iyana waxbay samaynaysaa ama rarar ha samayso ama kabeed ha samayso ama dhiila ha tosho ama hadilmaayo waxbaa kaydu ah marka gabadhii aqalkeedii waa la dhisayaa aqalkaa isaga ah ee gabadhii loo dhisaayo aqalkaas la dhisay waxaa la- laba aqal oo dhan baa la isku dhisaaya labada aqal oo la- la isku dhisay yaa waxaa la yihahdaa laba deryaale laba deryaalaha maxaa loo yidhi marka la dhiso qabixii la dhiso qabaxaas aynu ula jeedno aynu isku raacna inay yihiin loolka iyo udubka iyo dhigaha la dhiso saa loo dhiso wixii saar ahaana markaa la saaro oo la saaro ama arool ha ahaado ama kabed ha ahaado ama rarar ha ahaadee wixii noocahay uu doonayana lagu dhammeeyo yaa aqalka muuqaalkiisu dushaa u koraysa labada dhinaca yaa waxaa laga saaraa laba rarar oo qurux badan oo saas marka loo saaro ilaa hadda afur dhaadhaca foodana kusoo baag kusoo beegma markaasa markaad meel fog soo socoto waxaa la yidhahdaa waraqalkaa labadaryaalaha ah yaa leh aqallada waa ka muqudheri marka waana loogu talagalay inuu ka muqdheeraado aqallada kale aqalkaa isaga ah oo labadaryaalaha la yihahdo laba meelood oo kale seexdaa buleeyo meelena waxay noqonaysaa sidii daashka la fadhiisto oo kale meelena waxay noqonaysaa meeshii ili xidhka hayd oo goonna u goda oo yaro sii ballaaran markaasaa la odhanayaa laba daryaale laba daryaala marka xoogaa uu dhiico keliya halkaa dhexdhexaad ah yuu dhiico keliya oo dhigtii dheeraan lahayd oo maganaysa kor istaagi lahayd ahaan mayse yaree hoos baa loo dhigayo waxaa la yidhi ha muuqato meesha ah oo labadaas ducaha yaa yaree ka dhaadheeraanaya markaasaa la yidhaha laba daryaale kaasu waa aqalkaa muuqaas loogu talagalay iyo habkiisa habkiisa loo dhayay buul markaynu nidhaahno ee, buulkaas loo qaybood buu kala baxaya marka marka aqal dhowr baa aqalkaas hore loo sheegay kaas aqalkaas mar baynu cashan maganaysa aqalkaa laba daryaalaha waxaan moodayay inaynu markii hore ka macnaynay macnayn loo baahan.
aynu u macnaynay macneeyey awal waa Ah.
waa lagu celceliyey labadaba waa lagu celceliyey waa lagu celiyaa horeynu u maraynu markaas haddaynu buulka u kacno buulkii laba qaybood buu noqonaya buul habreed iyo buul calashaan ma garanaysaa ee midbata ninka iyo naagtu markay isku gaboobaan sidaa xaraga uma doonaan alaabtoodna hadda waa u taallaaba laakiin saas qurux badan uma samsameeyaan waxaaba iska jira reer guur buu calashaan inuu had iyo goor geediyo oo meesha ka guuraabo iska waxaysaa alaabtii sidoo u taalla yay inta calashaan liidata yay iska dhigataa ee naagtaas calashaan kusoo gabowday reerka marka waxaa la yihahdaa buul baa la iska marka la tilmaamayo laguma magacaabo buul laakiin markaad aad adigu soo socoto oo ku buulkaas waa la xumeynaya yaa buulka wa- yaa waxaa leeyahay talo buulkaas yaa leh Buul- ama buulasha halkaa ka muuqda ah yay yihiin oo waa tilmaan aqal xun lama yidhaha laakin buul xun la ha Buulo wax loogu ha waa buula waxaa loo yihahda marka la yihahdo buulada ah
Ah.
marka waa aqal Waa la tegey.
aan habkiisii horena ahayn oo ka tegey hoosna aanu le laakiin waa la liidaya waalidkiisu ma fiicna ma fiican ahay Saas weerar.
waxaa jira buul habreed isaguna oo habar keliya ba iska leeda iyadu buulkii heblaa la yihahda iyadu buulkii hebla Mm.
yaa la yihahda markaas tilmaantaas oo ku yimaado la yihahdo buulashaas waa maxay iyo eh, aqalkaas buulka ah marka buul saasuu ku yimaado waa aqal cashan habkii hore ka tegey oo markaa la liidayo maxaad kale odhan lahayd eh, kama guuraan ka jira kama guuraan maya gurigii aaba gurigi kama guuraan anigu kama guuraankaas ma xusuusnaan bal ha layga horeeyo kama guuraanku wuxuu yahay waa dadka aan aaraaba guurin oo si reer baadiyana u eg oo guri xun oo buurkaasoo kaleeta eh oo gurigoodu uma dhisna dhigii fiicnaa male laakiin tiirar iyo gulayo hoos u egyahay hoos hoosada oo kaleeto u egyahay oo buulku u egyahay baadiyana way degan yihiin mase guuraan oo waa dhulka tuulooyinka oo kaleeto dhulka tuulooyinka ama buurooyinka oo kale guryaha ay ka dhisaaniinoo waa guri miyi guri miyina maaha misna hoostana maaha waa aqal la gelayaa oo wixii wey- wixii gurigu miyiyiin baa yahay ayaa yahay daahira qarshaan ku wareeg jiray bar saddexdaa gurusaa guryaha degi jiray oo kala yaqaana meelaha bakadaha iyo meelaha mahadsanid mar yar baan horta kaa uga horeynaya intaadan kama guuraan kaa i weydiinin waxaanu xoogaa ku yaro wareernay ubbadii waysada ahayd sideennan oo kalaa loogu wareeray horta beer hore waagii daraawishi baaba'day ee nugaal aanu ku soo ururray ayaa nin waayeeli isugu keenay rag uu oday u yahay meel markaasuu dabadeedna tala weydiiyey markaasaa dabadeed qolaba dhulkii ay ka timi ayay ra'yigeedii la timi markaasay nimankii iskhilaafeen markay sidaa isu khilaafeen buu nimankii saa eegay mise way kala wada fog yihiin nin xaggii nibu ka yimi oo wuxuu sitaa weyse argeyga midna wuxuu ka yimi xagga iyo hawda wuxuu sitaa weyso qori ah
xagga midna galbeed buu ka yimi oo wuxuu sitaa qulu weyse quluc ah oo laba cudlaydii ah ubbo qulu ah haa midna talyaani buu ka yimi oo wuxuu sitaa buraashad oo macdan haa midna talyaanigii buu ingiriiskii buu ka yimi oo weyse kaloo askartu qaadan jirtado gaaban oo yaro kale oo lagu weysaysto yay la yimaadeen shan weyn markuu shantii weyso saa u egay buu yidhi shantaa weyso inagoo mid quraa iskaga dhigna maaha eh ra'yigeenu isu imaan maayo geedaaya ninkii u talinayay nimanka haa
markaa dabadeed magacanay u niqiinay baynu horta maanta isulanabiyo dabeedna ku u wareemay gebsanaaye Ah. markaa ubbo aan xoogaa macnayno ubbo horta marka u horreeya tan weysada waa inay tahay ubba weyso meel kastaba ha ka timaadee haa buraashad argeyg qori een, wax kastaba waa inay tahay ubba weyso saasaa lagu kala gartaa ubbadan kale caahan waxay ku tahay waxay nooga timaadaa horta galbeed baarahana la yidhaahdo baarahaday ka timi markaas dabada ubba baaraa la yidhaahdaa markaasay dabeedna gabayaasheenna meel walba kaga jirtaa oo kama tegi karno baarada qoyaanka iyo haddii quudka laga laasto qudihii la geliyay malaka qudaca dheerna iyadaa leh ee afka yara gaaban leh maarata aan dhuraha ahayn waynu goorba ku jiraa dee faro aana taabanin sayid maxamed inuu maagay iyadoo dabadeedna aan reer laas faray waa ka gabayga halkaa ugu soo daraya u leh baaraho qoyaanka iyo haddii quudka laga laasto qudihii la geliyaba waa qararfleeya la meel goora muu marayaa marka iyadana ubabaaraa la yidhaahdaa oo baarkaa haddaanay wadanin lama garanayo inay tii weysada tahay yee kale midna waa ubaweyso midna waa ubabaaro waa ku qabnaa haa waa ku qabnaa dabadeed waxa kale waa isla wadanin iyo labadaa magac baa iska keen galay sax weeye kaasaan ugu noqday oo keli ah intii kale waataynu isla wada helnay Kama guuraan.
intii nooca kama guuraanna dee waa aqalkaa yaree cooshada ahe mararka qaarkood inta la rasiyo lagama tegayaaba cidla ee aan la kala qaadanaynin marna dadkii laha usoo noqonaya eh oo uu dhisanayo oo waa miyina waa yahay beeralayna waa yahay anigu saan u aqaanaa sidaa weeye kaa iga dhaaf maxaad kaloo i weydiin waxaanu ku weydiinaynaa Ah, gurigii loo daryaalaha laga doodiyo oo soo qaadno guri guri aqal maxay kala yihiin horta guri iyo aqal waa bal guri iyo aqalna kala gu guri iyo aqal anaga iskugu ka mid maaha
een, aqal waa mid dhisan gurina waxa weeye meesha la deganaa oo mar buu maran iyo gurigaa maran reerka waa kuugu filan yahay warada reerka ku fur gurigaa waa la yaallaayo oo xeryo maran baa ka maran oo dabadeedna waa la kala guuriyay oo halkaasay ka dhacdo oo dabadeed waa meel degsiine ah ama markaa ha la yaallo ama ha marnaate Ahay.
daahir waan ku qabaa ereyga aad tiri guriga aad ku macnaysay ereyga kan aad tiri guri iyo aqal waxay kala yihiin sida ay kala yihiin muleen iyo agab ama alaab ay kala yihiin bay kala yihiin u kala wen yihiin waxaa weyn guri Eh, aqal guri wuu noqon karaa laakiin guri aqal ma noqon karo maxaa jira aqal gurigaa weyn oo fo mug dheer gurigu wuxuu noqon karaa deganaanka la deganaa ama meelaa la deganayn buu noqon karaa ama meel la degan yahana wuu noqon karaa laakiin aqal garta la yidhi waa la khasisay oo goonnaa loo taagay oo waa wax isagu gooni loo eh, wax gooniya loo yaqaan keerusa waa ka sii acamsan yahay waa ka ballaariyay waa ka guda fog saas aan u qaadana hoos baynu u degaan degaynaa marka guud ahaantii waynu kasoo degaan degaynaa erey erey baynu marka u degaynaa iga raali ahaada waxaa suurtawada ereye aad sheegteen inaan mar kale soo noqono iyo saynu usii basiro oo marka hore guud ahaan aad u sheegteen laakiin hadda gaar ahaan aad uga hadli doontaan kow waxaynu ka hadli doonaa gurigii baynu hoos ahaan uga hadlaynaa bal ereyga ugu qaalisan oo haddaay aad tihi abxad maxaa laga sameeyaa inkastoo daahir afqarshe uu fasiray abxad maxaa laga sameeyaa maxay jartaa maxay qabataa yaa wax ku daraya intii daahir afqarshe yidhi
abxad anu waxba ku dari maayo sidii aw daahir uu yidhi saldhigga abxad la yihahdo horta abxad waa magac waa meesha wax lagu ridanayo weligay ma mana maqlin geedkaa laga sameeyaana waa caw waxa lagu qurxiyaana waa harag maasa iyo aleel
gudaha looga jiraa maya dushaa laga saara waa maqaar haragga maqaarka ah daboolka wey weliba kulligood maaha marka har haragaasa duhaarka ah baa dusha laga saaraa markaasaa qurux aleeraho nooc nooc ah oo la kala googooyey oo ama ha casaato ama ha caddaate eh lagu qurxiyaa gabadha wanaagsan ee ku qurxsataa waana weelka u ah qofkaa haweenka ah u ah meeshay wax ku ridato dharkeeda wanaagsan udugeeda wanaagsan wixii yaray markaa ku isticmaalmayso waxa kale halkaasay ku keetan yihiin dherarkeeda imisaa lagu qiirasaayo ay leeg tahay ma waxay qaab u go-an anigu waxaan moodaya in ratiga dheegiisa leeg tahay anigu ma aanan mitirin laakiin waxaan odhan karaa waa qiyaas bidmetel waxa weeye waxaan odhan karaa miiska kan horta waa ka- dhowr nooc baa loo sameeyaa naagi way weynaysataa horti dheegiisa leeg oo rati dheegiisi adu waxay tahay way weynaysaa midina waxay ka dhigtaa wastaani bay ka dhigtaa markaas eh, waxay leedahay qaar baaba waxay u kala sameeyaan intay saas u sameeyaan misna bartamaha ku kala sameeya wax kale saddex qulqullin yala qulqullin baa la yidhi, oo ku kala qulqullin sameeya laakiin ta saa u samaysa waa reerka aan guuraynin ee intuu miyiga ka yimi magaalada soo degin taa qolqollayda ah ama magaalo weyn ha deganaado ama tuulo aan laga guurayn ha ahaa oo aqalkaa ka dhisatee naagtaa saddex qolqollayda ama la qolqollayda u samaysa waxa weeye kuwa caynkaasa weeye abxaddaasu marka waxa weeye shay muhiima oo intaan sanaadiiqdana noo iman soomaalidu dhaqankeeda ahaado wax lagu samaysan jiray oo waxaad leedahay hal qol- hal qolley iyo laba qolley iyo saddex qolley bay noqdaanoo hadba sidaa loo magaciseynayaa weeye Sida- laakiin waa inay ratiga dheegiisa ka dheeraan Waa sidaa.
ratiga dheegiisa hadday ka dheeraato waa sidaa bilaash waxa waaye waa la joojinaya su-aal su-aal Ah.
rati dheegiisu hadday dhammaato Mm.
hadhoogeetu markii saad sheegteen dhoon horaad iyo dhoon dambeed amba Ah.
kalsaariyo dambeed markii la saaro Mm.
xagee la saara maya la- ratiga lama saaraba Eh.
ratiga dhoomaha la saaro lama saaraba Eh.
iyadaa dheeg isku taagtaba Keligii.
guriga guriga halaga daryaala iyada iyo xashinta iyo ratiga gurgurka rati gurgurka weeye loomo laba rati weeye ratiga qalabka quruxda badan la saaro oo labada rati way kala fogaan. marka waxaan ku celinayaa daahir aqashe oo isagaa bal aan xoogaa anigu abxadda idin yartaabto Mm.
abxaddu waxay la cimri ahayd sanduuqii carabta inooga imaan jiray ee qoriga ahaa ee saajka ahaa ee la oran jiray saacadaale yay isku cimri ahaayeen markaasaa magaalana sanduuqaasaa yiri oo khaanadan ahaayoo la kala qaadi jiray oo alaabba meel loogu tegi jiray miyigana markaasaa waxaa jirtay abxadda wixii oo dhan dabeed sanduuqaa bedelay dhalinyaro yaryar isu wada timay baa tii tullaahi bay soo gaadhay waxaas ahe marka dabadeed abxaddu sidaa aad moodaysaan uma dheera sanduuq wastaaniyay la-eg tahay marka la rarayana jawaan baa lagu ridaayo waa la qutumiyaa markaa iyada ee barbar dhan awrka wada qaadan mayso ee sidanaa loo tirinaya ilaa markaa awrkii wax ku wada qaadi maaye oo macnaha ka garta jawa- jawaanna way ku jirtaa Eh.
oo wax la doonayaa maaragtay inaanay daabiri dhicin oo xamaas ku dhicin oo la taataabanin hadhowtaa gabadha gaarid ahay markay ka siibto jawaankii ee aqalka ku tiirso quruxdu dhanna ka mid yahay maskaxdayda hadeebay ku dhacday hadeeray kugu dhacday markaa hoosta khaanadana marana waa ku leeya marana khaanada male wixii oo dhammina waa caw la tolay oo markii la habeeyey sidaasoo kale inta loo tolay xaggana in laga soo jeediyo xag waslada oo sida sanduuqba xaggaana uga soo gaaban yahay een maaragtay labadana uga yar dheer yahay markaasaa kii kale ee loo qiyaasay daboolka ahaa lagu sii daayey markaasuu dul maray isagu daboolku markaasuu wuxuu leeyahay afar wasladood oo maas ah oo loo xidho sida shandada maaska ahay haddadanba dharka lagu gurta ee dabadeedna dibadda lagaba yimaado markaasa jirina kuga siinaysaa maaskii weynaa qarabadiisana u xidhaysa oo dabadeed dameel yaroo la geliya sida shandada oo kale ayuu leeyahay adoo markaas jawaankiisii ku ridaysaa afkay ka xidhaysa dabadeed barbar baa lagaga tiiriya owrka oo dhan lagaga rara siduu ku socdaa sidaa weeye markaa daba reerka dacabkiisii baa ku jira dharkii wanaagsanaa baa ku jira iyadu waa wax qabo uu cawho ma cunto hadduu soddon sannadood dharku ku jiro xariirta ahi ama suufka ahi weligeed taaban mayso sanduuqa birtaasa shan milin buu ku kala wada jaraya wixii horta isaguna sidaa weeyaan bahasha taraaxadda la yidhaahdaa markaasaa ninkii looda ammaanayay waa kii heesta ku soo daray sidii aqal weyn oo ardaayale oo abxaditaal uura raacadow saad lehda gacalka hele Halkaas waxay ka gacalka ahayna gurigaagu guri gobeed ma aha oo gurigu guri laba daryaare ma aha oo gurigu guri boqor ma aha gurigaagu waa guri gubeed horta aan kuu sheegay si- aan kuu sheegay gurigaagu waa guri liita safadka iyo abxaddi baa kaa iska galay safadka weeye kaa tilmaamaysa safadkaa gaaban oo isaguna aleen leh oo hal qaano leh sa- abxadduse waxay leedahay saddex qaanadood oo way dheer tahay weliba saasay u kala dheer dheer tahay kala xorxoray leedahay oo la aleeshi bay leedahay oo lajadi bay leedahay waa guryo ah gurigaagu xuma adinka le waaye see waay guriga hanaga bi guriga naga daa safadkii baa kaa iska galay waa taga waa gaaban yahay isaguna isaga gaaban saafad wax miyay ku haystaa ma jiraan garaac allah inta khayr guryaha magaalada Arna kala saar arrin guul xuma aan Gurigi- aan aan aan ka kala dhex Arna galo kala dhex galo.
horta ee ee, waxaa weeye abxad abxad iyo abxad iyo safar marka la yidhaahdo Ay, ma magaca ay, mise tolliinkooda iyo habkooda ay,
magaca waa ku kala duwan yahay ay, laakiin marka la yidhaahdo ee, ama safar ama abxad ay.
waa isku halkii waa isku tolliin Ah, soo garan maysa labaduba waxay ka samaysan yihiin caw iyo harag lajadaas cashahdilma iyo aleesha qoloba si kastaba haatee rajadana haddaba maxay tahay?
waa waa aleesha
Ah, aleesha midna waa weynta midna waa yaryartaada oo qurux badan tahay waxaa kaloo jira kuwa yaroo cabaaryaha la yidhaahdo oo yar yarka baarta kasankuraba laga samaysta oo yar oo gudgududka yare ee dunta lagu raaciyo iyada cabaar baa la yihahdaa cabaar iyo lajo iyo waxa la kala yihahdaa aleel saddexdaasay kala yihiin saddexdaba naagti wanagsan way ku samaysata khaanadahana qof waliba suu doonayo u samaystaa markaas sida dadku u kala eh, farsamo badan yahay ama u kala eh, ildeer yahado cashanishiisu aragti u kala aragti fog yihiin ama ay u kala maalqabeen yihiin iyo ay u kala qurux badan yihiin iyaguna marka sida aashaan ee markay miyiga tahay ama ha ahaato ee safad ha ahaato ama abxad ha ahaate eh, tii kuu qaadmaysa aad is leedahay aashaan waa qaadmaysaa yaa miyiga lala taga safadkaa gaaban laakiin maxadaana u badan had iyo goor miyiga oo reer miyigu wuxuu badi ba yidhaahdaa reer miyiga ah, reer miyiga abxaddiisa Aroorada iyo wejiga.
abxadda ah wixii reer bariga hoose oo la ka hooseeya safad ba u yaqaanin ma labadaba waa isku isku qaado labadaba hatigaa wada qaado Ah.
labadaba guriga waa yar Dowbe. marka safadkay markay rarayo anigu waan tegi qarno iyagoo raraya maaragtay waa arkay labadaba sidaas nugaal looga raro ayaa rabaa labadaba labadaba waa la taaga maya mid waa dheer tahay abxad waa dheer tahay ha Geed baa dheeraato ha dheeraato midna yareen waa ballaaran tahay waxaan la isku qabanba haa ma fiicna Haye.
Ayaa u taagan u taagaya guri maxmaa u timaad safadkii iyo aan u soo noqono abxaddii abxadduna waa dheer tahay safadkuna waa gaaban yahay ma wax labadaba wax dharka unbaa lagu gurtaa iyo maaragtay siyaaqadda haweenka labada waa sidaa bay horta u samaysan yihiin iyo udgoonka marka daboolka laga Labadaba soo mala dhara saw.
dee dharkii khaylidiiba ugu jirto ay u dhaqaalayada gabadha fariidda ahayd gabadha fariidda miyada ma ogol mar allaale markiiba way ka qabanaysa dabeedna abxaddii bay degdeg ula gaadhaysaa ilaa dharka iyadaa ka shaqaynayse markaa dabadeed safadka iyo abxaddu waa isku qoys waana isku muurad waa kala dheeryihiin labadabana sidii wax loogu manafacaadayo waanu sheegnay laakiin macno kalaa jira safadka dhiidhii baa ku jirta horta saddex wax ka yar naagta qaaliga xilligeeda la doonaysa la ogolaa waa inay saddex safad waa ay galkii ka siibtay leedahay leedahay ay halkan ku wada tiiriso aqalkan marka la soo galo ilaa markan kulaha sidii aqal weyn oo ardaayelan oo abxaditaala waa inay waxaas isha ku wada dhifato oo magaalo marka lagu dayo sariirahaasoo marka hore haween kuma ay saari jiray barkewooyin dhabarka oo la teeri jiray Ah.
hadda sow lagama dayn Ah, kuwa la barkadaa unbaa la sameeyey Mm.
kuwa kale iska dheeraadka ina dhul unbay yaalin mm.
laakiin marka hore gabadha markay indhaha gacalgu siiyo hadday magaalo joogto haddii aan barkimooyinkan dhabarka ay jirin markaas rintu inay qaawan tahay baa loo yiqiinay waagaynu miyiga joognina guriga maarata qaaliga ahay waa ba halkaa soo teebsane oo yar gac lagu siiya maxay ko- maxay dul saaran yihiin alaabta guriga ma waa tiirsan yihiin waxba daba dul saarna
midna waa tirsi uu kala jiraan haa guud ahaan alaabtu ma dhulka iska yaal yaalla guriga baa- Yacni, yacni, yacni.
yacayga ma sheegtaan oo hemaantoona waxaan sugaa baa waa- laga waa siiyey.
guriga maaragtay gurgurkii maxidhaya Mm.
aqalku aqal qaaliya suradii waa la dhigay gurgur